deegaanka ceel gulla ee koonfurta gobolka mudug ayaa lagu qabtay banaanbax roobdoona kaasoo ay kasoo qayb galeen culimaaudiinka odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi banaanbaxa waxauu kusoo aadayaa xilli saddexdii sano ee lasoo dhaafay abaar iyo wax roob la-aan ah ay ka jirtay deegaankaasi duleedka deegaanka ceel gulla ayaa lagu ogay salaada roobdoona kadibna waxaa dadka ay si guud alla uga baryeen inuu qaboojiyo oo nimcadiisa ugu deeqo markii roobdoonta iyo salaada ay soo dhammaatay guddoomiyaha deegaanka ceelgulla iyo culimmada deegaanka ayaa si wada jira alla uga baryey inuu ka dulqaado abaarta saamaysay dadka iyo dunyada ku dhaqan halkaasi ilaahay waxaan u baryaynaa ilaahay inuu roobdoonta maanta aan sameynay ilaahay inuu ugu soo waraabiyo muslimiintu meel kastoo ay jiraan ba ilaahay inuu ku waraabiyo muslimiinta dhan mid deeqa baa ilaahu kaa baryo ilaahu muslimiinta meel kasta ay joogaan maslaxaad dhexdeed ilaahu na soo waraabi ilaahu dadka sakaa'irta ah oo nagu dhex jira oo aan dembiga lahayn fadligooda ilaahu nagu soo waraabi xoolaha bahaa'imta oo caqliga aan lahayn oo abaarsaday ilaahu fadligooda nagu soo waraabi ilaahu dhibka abaaraad naga bixi ilaahu colka naga naga saar ilaahu muslimka islaax dhexdhig dhib dhammaantood ilaahu naga qaad ma tirin karna ilaahu aad ilow raxmaan oo maanta meesha baka waxaan ku soo baxan inaad na aqbasho ilaahu na aqbo ilaahu waa ku tugeynaa na aqbo abaartu waa cusri ilaahu naga qaad colkuna waa cusri ilaahu naga qaad toosho darrada waa cusri ilaahu naga qaad ilaahu rabbiya waa ku baryaynaaye intaan weligood ku jira barakaysa ilaahu maanta nagu soo waraabi saacadda barakaysada waan soo tukanay oo maarata ragga soomaaliyeed ay ka taagan yihiin ilaahu rabbiga barakada nooga qaad cusriga nooga qaad ilaahu muslimadna meesha soo waraabi ilaahuna soo waraabi meel kastaan joognaa ilaahuna soo waraabi ma dareyna ma dareyna abaartii waa naga qaad ilaahu kuma na waraabi ilaahu madarka noo shub ilaahu caafimaad nagu sii ilaahu urur saafiya nagu sii ilaahu nabadgelyo nagu sii ilaahu dacwaadka naga suub ilaahu wixii col iyo abaar iyo shidno ilaahu nagula jira naga xijaab ilaahu colka hadaalla kula nabad noo dhaaf ilaahu abaarta aaran noo dhaaf ilaahu dembigadaga dhaaf